maanta waa maalin axada waxaanu idiin soo gudbinaynaa qodobadka miisaaniyadda labada kun iyo afariyo tobanka haddii ilaha yidhaahdo farxad weyn bay noo tahay mudanayaal iyo shir gudoomna in wasaaradda maaliyadda dhammaanba madaxdeeda ay maanta idinla joogaan golahan maamuuska iyo qadarinta mudan inaan horkeenno odolaska miisaaniyadda labada kun iyo afariyo tobanka si ay ugu gutaan waajibkooda sharciga ah ee uu soo cusiyey mudanayaal miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afariyo toban haddii ilaahay yidhaahdo waxay noqon doontaa ta xukuumadda dhexe boqol iyo labiyo konton milyan oo dolar oo u dhiganta sagaal boqol iyo labiyo toban milyan oo shilka soomaalida haddii ilaahay yidhaahdo sida oo kale miisaaniyadda dowladu oo taa xukuumadda dhexe iyo ta hay-adaha madaxa banaanna kala isku daro waxay insha allahu tacaala noqon doonaan laba boqol iyo labiyo toban milyan oo dolar miisaaniyadda sanadka laba kun iyo afar iyo tobanku waxay ka badan tahay miisaaniyaddii ka horeysay ee qof sanadka laba kun iyo saddex iyo tobankeena ku jiro lacag gaaraysa toddobiyo labaatan milyan oo dolar halka miisaaniyaddii labada kun labada kun iyo saddex iyo tobanku ay ka badnayd miisaaniyaddii labada kun iyo labiyo tobankii sagaal iyo toban iyo bas milyan oo dolar miisaaniyaddii labada kun iyo labiyo tobanku waxay ka badnayd miisaaniyaddii laba kun iyo kow iyo tobanki oo ahayd toddobiyo siddeetan milyan inta soo baxday actualka ahayd toddobiyo siddeetan milyan oo dolar ahayd waxaa iyaduna ka badnayd boqol iyo lix milyan oo dolar gaara labada kun iyo labiyo tobankii miisaaniyadii labada kun iyo tobanka waxay ka badnayd miisaaniyadii labada kun iyo koob iyo tobanka labada kun iyo tobankii waxay ahayd miisaaniyadaasi toddobayaadka kamideeda waxaanay ka badnayd miisaaniyadii labada kun iyo koob iyo tobanku jumlaad ku dhawaad oo ah afartan milyan oo ziyaada mudanaya halkaa waxaa ka muuqda kororka miisaaniyadda ee sanadooda qarankeena oo run ahaantii ku yimaada dadaal ballaaran oo ay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee hawsha la qabtaa runtii ay sameeyaan iyo sidoo kale golayaasha qaranka oo runtii aan la hilmaami karin doorka ay ku leeyihiin